salaamullaahi calaykum duhur wanaagsan dhegaystayaal edilkiinaba ku soo dhowaada warka duhurnimo ee rediyo muqdisho qodobadan idiin haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay howlgalkii lagu dilay horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaabka oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dhanka kale taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in howlgal ay ka fuliyeen qaybo ka mid ahi gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen horjooga sare iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus hantidhowrka guud ee qaranka ayaa kulan uu ka qayb galay waxaa looga hadlayay la dagaalanka musuq maasuqa iyo kor u qaadiista isla xisaabtanka ka oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho kulan looga hadlayay sidii bulshada soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahayd horumarrada dalka iyo gurmashada dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu kormeeray qaybo ka mid ahi xarumihii hore ee dowladda dhexe ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay kulan ay isugu yimaadeen qaybaha kala gedisan ee ururada haweenka gobolkan banaadir ayaa waxay kaga hadleen qoondada ay ku yeelan doonaan dowladda dhexe ee dalka ka oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho guddiga ku howlan dib u dhiska buundada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta jaamacadda soomaaliya waxay ku wareejiyeen deeq lacageed kadib xaflad maanta magaalada muqdisho ka dhacday tababar la xidhiidha hogaaminta wanaagsan ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka oo loo qabtay qaybaha kala duwan ee ururada haweenka ee gobolkaasi wararka caalamka ee duhurnimo ee rediyo muqdishona waxaa ka mid ah maxkamadda sare cafwan wararka caalamka ee duhurnimadan waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka yugandha ayaa taageertay dib u doorashada madaxweyne yuweri museveni oo doorashadii dhacday siddeed iyo tobankii febraayo ee sanadkan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebookga rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale maalin wanaagsan ku soo dhowaada warkeennii duhurnimo oo intaasi ka sii badan oo aan idiin abaqaad anigoo ahaa cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye qadar cali nuurna waa farsame yaqaanka warka maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay howlgalkii lagu dilay warjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugoos ka oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose waafahin warkaa ku aadan waryaheena aqalka madaxtooyada bashiir khaliif gaani ayaa ambaqaadaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka hadlay howlgalkii gobolka shabeellada hoose ee ay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee soomaaliyeed ku qaadeen horjoogayaal ka tirsan argagixisada al-shabaab madaxweynaha ayaa sheegay in howlgalkaasi oo qaatay habeen iyo maalin ay kumaandooska soomaaliya oo kaashanaya ciidamada maraykanka ay ku dileen horjooga xasan cali dhoorre iyo kuwo kale oo ka tirsan al-shabaab xilli ay abaabulayeen weerarro argagixiso oo lagu gumaado shacab soomaaliyeed waxa uu madaxweynuhu xusay kasakow dilka horjooga xasan cali dhoorre iyo kooxda la socotay inay ciidamadu gacanta ku soo dhigeen qaar ka tirsan argagixisada la weeraray oo xilligan gacanta ugu jira dowladda federaalk ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu tilmaamay in inta kooxda al-shabaab ay wadaan gumaadka shacabka aanay dowladda soomaaliyeed joojin doonin ugaarsiga iyo weerarada lagu hayo horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka kooxdaasi madaxweynaha soomaaliya waxa uu bogaadiyey ciidamada ka qayb galay howlgalkaasi iyo kuwii ka horreeyey isagoo tilmaamay inay sii socon doonaan weerarada nuucan ah ee argagixisada lagu hayo shacabka soomaaliyeed ayuu madaxweynaha qaranka ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida uu u sheegay inaanay dowladdu marnaba ka maarmin in ay ka taageeraan dabargoynta argagixisada si loo helo xogta rasmiga ah ee kooxaha argagixisada ah waa markii labaad ee ciidamada sida gaarka u tababaran ee milatariga soomaaliya ka tirsan howlgal gaar ah oo ka dhacay isla gobolka shabeellaha hoose ay ku dilaan horjoogayaal ahaa maskaxda weerarada ay argagixisada ku qaadaan goobaha shacabka iyo fariisimada ciidamada qaranka bashiir khaliif gaani
warkaasi oo intaa ka sii ballaaran wararkeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan eebaha duu raalli ka dhigo dhanka kale taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in howlgalkii ay ka fuliyeen qaybo ka mid ahi gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen horjooga sareeye maleeshiaad ka tirsan ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugos faahfaahin warkaa ku aadan waryaheenna national ayaa ambaqaadi doona oo haatan istuudiyaha sideedaad ee rediyo muqdisho toosii la fadhiya
abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyo guute cali baashi maxamed xaaji cumar oo la hadlayay rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey qaabku u dhacay howlgal ay si wada jir ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab oo kaashanaya ciidamada maraykanka ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose islamarkaana ay ku dileen horjooge ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu magacaabo xasan cali dhoore iyo maleeshiyaad kale oo farxad ah oo kula sugnaa halka weerarkuu ka dhacay horjoogahan ayaa ka mid ahaa horjoogayaal hore loo duldhigay adduun lacageed islamarkaana ay duldhigeen hay-adaha ammaanka ee dowladda abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgalkaas uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana ay sii wadi doonaan howlgallada noocan oo kale ah ee lagu baacsanayo maleeshiyaadka gobolkooda uu sii dhacayo ee al-shabaab
howlgal ayaa wuxuu ka dhacay aagaga cadow haysto meel ka mid ah ayuu ka dhacay howlgalkaasi guul ayaana laga gaaray howlgalkaas waxaana lagu dilay cadowga annagu shabaab baan u naqaanay cadowga saraakiil ka tirsan oo qaarkood yihiin amniyaadka ka tirsan yihiin ayagii askartoodii ayaa lagu dilay meeshaas nin la yidhaahdo xasan cali dhoore oo muddaba hay-adaha nabad nabad sugidda ay raadinayeen iyo ciidamada qalabkiisa dhammaantood ayaa halkaa lagu dilay taasna waxaa laga gaaray ujeeddada lalaha waa laga gaaray waxaa kaloo jira in ummadda inaan ogeysiino aan rabno cadowga ummadda soomaaliyeed waa shabaabeh meel alla meeshuu joogo inaan ugu tegi doonno haddii alla idmo dhaqdhaqaaqiisa waa la soconnaa meelaha uu ku wajahaya waa la soconnaa tiradooda waa la soconnaa qaabka ay isku abaabulaan waa la soconnaa meelaha ay ku wajahan yihiin iyo waxa ay samaynayaanna waa ognahay teknikada iyo qalabka ay haysaan waa la soconnaa annaguna waddada ayaan u fadhina haddii alla idmo waxaana ka gaaraynaa guulo la taaban karo insha allahu tacaala dhowaanna waxaan rajaynaynaa inaan ka sifayno dalka
sareeye guutay cali baashi maxamed xaaji cumar oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in goordhow ay shacabka soomaaliyeed ay maqli doonaan waxyaabo ay ku farxaan islamarkaana waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ay ka saari doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan deegaanada farakutiriska ay kaga dhuumaaleysanayaan dalka maleeshiyaadka al-shabaab
ummadda soomaaliya waxaan u sheegaynaa muddo badan ayaa dagaalkanu soo socday lagula jiray shabaab sidii hore iyo wax u dhow iyo boqolkiiba toban ma ahan waxyaan meelaha ay ku sugan yihiin ummadda waxaan ugu bogaadinaynaa in dagaalku uu soconayo aanna ka sifayno dalka ciidamada inay gacan siiyaan ayaan ka rajaynaa ummadda brobagandada iyo joornaaladu ay qoraan idaacadaha laga sii daayo oo loola dan leeyahay in lagu wiiqo ummadda niyaddeeda iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ma shaqaynayso ha laga digtoonaado ciidanku waa isu kalsoon yahay dalkana waa ka sifayna haddii alla idmo waad dhegaysanayseen baryo dhoweed in puntland uu weeraray cadowgu qaybta konton iyo afaraad kow iyo labaatanaad oo galmuduga inuu inu weeraray gobolka jubbada jubbada hoose baay meel walba ayuu weeraray cadowgu meel walbana waa loogu guulaystay ilaa hadda maxaabiis waxaa laga hayaa ilaa bal maxaabiis laba boqol gaarta ayaa shabaabka laga hayaa meel walbana saas ayaa loogu guulaysanayaa waxaan rajaynaynaa inaan ka sifayno gobollada dhex intay uga segayeen xeebaha hobyo ilaa xardheere ilaa ceelbuur inaan ka sifayno ayaan rajaynaynaa taasina waa noo sahlanaanaysaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna meel walba dalka waa ka joogaa awooddaasna waa leeyahay
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab oo si gaara u tababaran ayaa howlgal noocan oo kale ah waxaa isla sanadkan ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose halkaasoo ay ku dileen maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda gobolkooda uu sii dhacayo ee al-shabaab
aad baa mahadsan tahay waryaheena national warar kale oo dheeri ayaa inoo soo socda ee bahdur raalli ka dhiga ha yeeshee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa kormeeray qaybo ka mid ah xarumaha dowladda dhexe ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay isagoona u kurgalay xaaladda xarumahaasi wariyaheenna siraaj sheekh isaaq oo allaba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo guud ahaanba gobolladaasi baay iyo bakool faahfaahinta wararka ku aadan inooga soo diraya dhacdooyinka ayaa warka inoo hamba qaaday
kadib markii dhowaan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya uu ansaxiyey guddiga adeega garsoorka ee baarlamaanka ayaa waxaa maanta xaruntii hore ee maxkamadda gobolka baay kormeeray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo weheliyey wasiirka ammaanka koonfur galbeed mudane cabdifataax maxamed ibraahim geesey dhismaca maxkamadda ayaa waxaa ka muuqday burbur iyo nadaafad darro maadaama dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay aana shaqayn islamarkaana helin wax dayactir ahi madaxweynaha iyo wasiirka ammaanka ayaa mid mid u kormeeray qiibaha dhismaha maxkamadda ay ka kooban tahay maadaama dawladdu ay waddo qorshe dib u dhis loogu samaynayo xarumihii dawladda oo badankooda ka muuqda burbur iyo daryeel la'aan kormeerka kadib waxaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed la hadlay wasiirka wasaaradda ammaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdifataax maxamed ibraahim geesey waxaana uu faahfaahinayaa kormeerka maanta uu ku sameeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan xaruntii maxkamaddii hore ee gobolka baay markaasi dib ayaad ka maqli doontaan niclada xagga farsamada ah guddiga ku howlan dibudhi waa guddiga ku howlan dib udhiiska buundada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta jaamacadda soomaaliya oo ka mid ah jaamacadaha dalka waxay ku wareejiyeen deeq lacageed kadib xaflad kooban oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho waryaheenna cumar xasan cali ayaa ambaqaaday warkaa lacag gaaraysa laba kun oo dollar ayaa maanta maamulka jaamacadda soomaaliya waxay ku wareejiyeen guddiga ku howlan dibudhiska buundada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo burbursan waxaana deeqdan lacageed ee ka dambaysay markii guddiga ay horey u codsadeen in laga caawiyo dhismaha buundada madaxa xidhiirka bulshada jaamacadda soomaaliya cabdulaahi maxamuud maxamed ayaa si rasmiya lacagta ugu wareejiyay guddiga isagoona intaasi kadib sheegay in jaamacadda ay ka go'an tahay in mar weliba ay ka qayb qaadato dibudhiska dalka maanta waxaa u nimid inaan tabarucaadkii wixii ilaahay naga soo qaaday aan ku wareejinno guddigii isxilqaamayey oo isxilqaamay waddada dhisayey haddana waxaan ku wareejinayaa sheekh maxamed yuusuf maxamed oo u qaabilsan yacnii arrimaha maaliyadda guddiga oo ayagu u soo xil saarteen in maxaa la yidhaahdaa arrintaas uu u qabdoodo sheekh maxamed ku soo dhowow sheegan waa sheekh ay soo qortay jaamacadda soomaaliya waxaa ku qoran lacag laba kun oo dollar ah waxaan u garanay inaan kaga qayb qaadanno dhismaha waddadaas yacni waddadii maanta dhismaha iyo buundada maalintan imaanayna buundadu waxay bilow laakiin maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxay maraysaa meel dhammaystira maxamed yuusuf maxamed oo ka mida guddiga ku howlan dhismaha buundada afgooye ayaa markii lacagta lagu wareejiyey kadib waxa uu mahad celiyey jaamacadda soomaaliya sida ay uga qayb qaadatay dhismaha buundada wuxuuna ugu baaqay bulshada inteeda kale inay gacan ka geystaan dadaalada dib loogu dhisayo buundada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose walaalayaal waan idinka guddoognay howshanna howl bulshada aan u hayno waaye gacan baad nagu siiseen waadna la socotaan baabba'a maanta waddanka haysto nidaamkii dhex markuu baabba'ay ummadda iyada inay isu tashato maahine yaani looma maqna yaa marka idinkana hormuudkii dalkaad tihiin dhinaca bulshada wax badan baad ka qabateen oo ay ugu horayso dhanka waxbarashada dhanka waxbarashada ilaahay ha idinka sabaab siiyo hawsha aad haysaan bulshada aad u haysaan barabkiina allah gala buundada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo burburtay ayaa iminka waxaa ka socda dib u dhis lagu samaynayo arrintaasi oo ay wadaan guddi isxilqaamay oo ka mida dadka deegaanka waxayna arrintaasi tusaale wanaagsan u tahay sida ay shacabka soomaaliyeed wax u qabsan karaan haddii ay istaageeraan cumar xasan cali t v-ga qaranka soomaaliya muqdisho
mahadsanid cumar tababar la xidhiidha hogaaminta wanaagsan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaha oo loo qabtay qaybaha kala gedisan ee ururada haweenka ee gobolkaasi waryaheena siraaji sheekishaaq ayaa mar kale warbixin warkaa ku aadan eegaya siminaarkan kor loogu qaaday aqoonta haweenka gobolka baay ayaa waxaa qabashadiisa iska kaashaday ururka isku xidhka dhallinyarada soomaaliyeed oo markii magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano southen iyo un women waxaana uu socday muddo shan maalimood iyadoona ay kasoo qayb galeen dad aad u fara badan waxaana muddada tababarka uu socday haweenkii kasoo qaybgalaya lagu barayay sida uga habboon ee bulsho loo hogaamin karo islamarkaana haweenka koonfur galbeed soomaaliya ay ugu qayb qaadan karaan siyaasadda dalkeena soomaaliya waxaana gebagabada siminaarka kasoo qaybgalay xildhibaano ka tirsan baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka baay iyo madaxda ururada bixinaya siminaarka ugu horeyn mid ka mid a tababarayaasha siminaarka bixinaya oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyey intii uu socday siminaarka iyo weliba waxaa lagu barayay dadka ka soo qaybgalaya muddada siminaarka uu socday
inta culeyska la saari lahaa dhibgeystaha in la celiyo maxaa ka fudud dhibbanaha in wax la baro saasta ujeedada barnaamijka muxuu ahaa mid oo iska la wada samaysanayo oo isdhaafsada waxaan rajeedaa in maaragtay barnaamijka oo maamulku u dhiirigeliyo barnaamijyada badan doodo badan la sameeyo oo dhibaatooyinka bulshada haysto laga hadlo hadda waxaa fududeynaysaa hadda soodan waxaa fududeyn karta maamulka degmada fududeyn kara maamulka gobolkaa fududeyn kara ma loo baahno in ha-ad ajnabigana inay fududeyso xildhibaan maxamed cali geni oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya iyo cumar madmad oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka baay ayaa ugu mahadceliyey dadkii soo qabanqaabiyey siminaarkan sida ay u bixiyeen iyo aqoonta ay u faa'iideeyeen haweenka gobolka baay bacdi kolba khamiistiyaha arbaadeha kuhantintan iskoole muddishan beri ayaa badbaadaasan maymana kolba laamaywal ku faa'iideysay oo dhammaantiin u wada fahmeen horta kumkumada walay fahanta meeshan beri waa lays heshay walay faa'iidi sida maamul wanaagga horta maamul wanaagga waa uu suubay labaatay afarta saac uuna ka dhagyarno cid unu maamuloo hayno dabeecadda fayla sida dadkana handawaayo walaa uuna kashan hayno oo laga bug laha qori lahayn oo wal hadda hadegi maa
halbase kama dagaale siliis casharkan qaadateen casharadaysan qaadateen casharo baa oo leehaayeen si un ogaane may meeba qaadateen casharo oo networking eh living grade ee government eh leadership and safety one word is communication mayba siin wacyi geliyaan ama siin karaayan muhiimadu gaarayan siin datiin naftiin gabdhaha too koraaya may naftiyooda naftiyo oo barnaamijka waltardeenka nagaday inio dadka walan qobdaan may walan qobdaana wasaaradda haweenka intii haddii nagata haddii hay-addan sooyda nagato joogta barlamaan mayba codsaana hay-adana ini marka kal ha nagato sida hata qobata ku badan ini hay-adan barlamaada qobata sida babsa maxamed nuur oo siina barnaamijka udaadigi macalinimada qaadaysiina qanacsantiin siraaji shaysaa warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
warkaasi waxaa wada kaga imaanaya warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxkamadda sare ee dalka yugandha ayaa taageertay dib u doorashada madaxweyne yoweri museveni ee doorashadii dhacday siddeed iyo tobankii febraayo ee sanadkan maxkamadda ayaa diiday codsi ka yimi ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi islamarkaana ahaa musharaxa madaxweyne amaanba mambabazi guddiga doorashada dalkaasi ayaa labaatankii febraayo ku dhawaaqay in museveni uu ku guulaystay lixdan boqolkiiba codadka halka kiiza bizugui oo kaalinta labaad galay uu helay soddon dhibic shan boqolkiiba codadka babaziy ayaa weydiistay maxkamadda inay nasaqdo natiijada sababa la xidhiidha in guddiga doorashada aysan u hoggaansamin xeerka doorashada dalkaasi hase yeeshee in kasta oo maxkamaddu ay qirtay inay jiraan qaladaad dhacay haddana waxay sheegtay inaysan saamayn ku yeelan natiijada kama dambaystahi ee doorashada si intaasi ay ugu cudur daarto in la nasakho doorashada warkii duhurnimo aad ka maqlaysay redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan maanta ayuu waaga intaa waxaana idin la socodsiinaya warka anigoo ahaa cabdirasaaq sheekh ibrahin sheekeeyo waxaana ii farsamaynaya qadar cali nuur wararkeedan maqlinaya warar kale oo dheerib waxaad ka daalacan kartaan beijka internetka ciwaanka aad naga fiirfiiri kartaanna waxau yahay w w dt radio muqdisho dot net meel kastoo aad joogtaan maalin wanaagsan salaamuullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu